أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أحبتي في الله و galab sabti ah oo ah taariikhda shan iyo labaatanka bisha sideed ee laba kun iyo toddoba shacbaan imise ka waafaqsanta labiyo toban sooma oo waafaqsan labiyo tobanka shacbaan bisha shacbaan oo taqriiban iyaduna bisha sideedaad ah ee kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo lix aynu u ballansannahay labaatan iyo sideed cafwan cafwan afkaaga haday waxaynu u ballansannahay insha allah inaynu sheekheena sheekh maxamed cabdimumal xafidahullah aynu weydiisanno insha allah su-aalaha ina hor yaalla ilaahayna subxaana wa tacala wixii uu ka waafajiyo uu inooga jawaabo marka su-aaluhu aad bay u fara badan yihiin dabcan saaad dareemaysaan oo ujeeddaan kulligiin arrin kaloo aan inka codsanayna lama yeelin oo maalmihii ay intay muxaadaradu socotay oo dhan aan ku celcelinayno oo ahayd in su-aalaha horey loo keeno aan muxuu ahaaye sii akhrino af soomaaligana sada taqaanaan nin walba isagaasi u qorta ninba isaga sidii la quma buu u qortaa waxaa laga yaabaa in qoraalkiisaba la akhrin kari waayo laakiin haddana insha allah intii suurtagala waan dadaalaynaa biidni illahi tacaala siday uu noogu kala hor yimaadeen baanan u kala bilaabaynaa insha allah marka bilaabi kara insha allah bismillah waxaan ku bilaabaynaa su-aasha koowaad ee soo gaadhay walaalka su-aasha soo qoray waxa uu leeyahay nin ayaa xaaskiisa ku furay hal dalqad ama okay hal dalqad kadibna wuu soo ceshaday mar kale ayuu haddana ku furay laba dalqadood ninkaas gabadhaas ma nikaaxsan karaa yacni nikaax cusub mar labaad oo saddexaad dabcan ma nikaaxsan karaa su-aashu waxaa weeyaan ninbaa xaaskiisa hal dalqad ku furay haddana mar labaad buu laba dalqadood ku furay yacni ma soo ceshan karaa xaaskiisaas ayuu leeyahay qofka saa'ilka ah jazakum allah khayr
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فريتانك ninkuu xaaskiisa furo halkii dalqadee hore wuu iska cabahay labada dalqadood ee dambe ayaa waxaa laga doodayaa culimmadu ka doodayaan dalqaduhu si ahaantoodaba ma israacaan haddii la israaciyo ma israaci karaan mise dalqaduhu isma raacaan waa masale ay fuqahada iyo culimmadu ka doodsan yihiin salafan wa khalafanna aada laysugu khilaafsan yahay culimmada badankood waxay qabaan dalqaduhu inay israacaan oo ruuxu hadduu yidhaahdo saddex dalqadood saddexduba inay wada dhici karaan hadduu yidhahdo laba dalqadoodna labadu inay israaci karaan waa siday culimmadu u badan yihiin afarta madhabood khaasatan culimmadoodu badankood saasay qabaan culimmo kale waxay qabaan oo culimmada ka mida salafka iyo khalafka intaba dalqaduhu inaysan israacin oo saddex dalqadood goortii la yidhaahdo hal dalqad baa dhacaysa haddii laba dalqadood uu ruuxu dhahana hal dalqad baa dhacaysa marka culimmadu ugu kala tagsan yihiin marka la fiiriyo waxaa xoog badan inaysan dalqaduhu israacin wabitaali hadduu saddex dalqadood yidhaahdo iyo hadduu laba dalqadood yidhaahdaba hal dalqad baa dhacaysa daahirka qur'aanku sidaasuu ku tusayaa maxaa yeele allah subxaana wa tacaala fii suurati albaqara wuxuu yidhi alطalaaqu marataan alaaqaasi ashaasi waa dikriye weye cahdi dikriya weeye waana alaaqii laga soo hadlayo alaaqii rajciga ahaa wey waa laba goor buu alla yidhi subxaana wa tacaala ee ma dhihin waa laba dalqo farqi baana u dhaxeeya laba dalqo iyo laba goor haddii uu ruuxu carabiga fahmayo si fiicanna u garanayo laba goordheh haddii lagu yidhaahdo iyo laba dalqadood dheh haddii lagu yidhaahdo way kala tahay laba goor waa mar iyo mar ka dambaysa laba dalqadoodna haddii aad tidhaahdo dalqatayn ama itnayn waa ku rumoobi kartaa luqadda carabiga laakiin marataani marka la yidhaahdo waa mar madax bannaan iyo mar kaloo madax bannaan luqada carabiga saasay kutusaysaa xadiidkii fii saxiixi muslim ku yaallay baa sidoo kale u markhaati kacaya oo nebiga sal alla alay wasalam wakhtigiisii iyo wakhtigii abubakar sidiiq iyo cumar wakhtigiisii intiisii hore saddexda dalqadood hal dalqad baa laga soo qaadi jiray aayadda daahirkeeda iyo xadiidkaas naska ah labadooda markii la isku daro masaladu waxay u xoog badan tahay inaysan dalqaduhu israacin sidaa markii la yidhaahdo ninka su-aasha soo qoray dalqadda hore waasay u tagtay labada dalqadood ee dambena hal dalqad baa laga soo qaadaya hal dalqad baa ku laaban haweenaydaas halka dalqad ee ku laaban haddii ayna ciddadii ka bixinna waxaa ku filan intuu markhaati u sameeyo inuu yidhaahdo waan soo ceshaday xaaskaygii hadday ciddadii ka baxday na waxaa u bannaan inuu dib u guursado iyadoo nin kale soo marin iyadoo nin kale soo marin inuu dib u guursadaa u bannaan laakiin markaa halkii dalqad unbaa u soo noqonaysa hadduu dib u guursado macnaheedu maaha inay saddex dalqadoodoo cusub u bilaabanayaan dalqaddii laabnayd unbaa dib ugu soo noqonaysa macnaheeduna waxa weye hadduu mar kale furo guursigaa dambe gadaashii mar kale hadduu furo saddexdaasi saddexii dalqadood saasay ku dhammaadeen markaasay imaanaysaa falaa taxillu lahu xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa ay nin kale guursato markaa u bannaanaan maysa inay dib isu guursadaan waa markii ra'yigaa lagu dhiso culimmada qaarkood ay qabaan masaladuna saan idiin sheega waa masale khilaafiya wa billahi towfiiq
jazaaka allahu khayran wabaarak allah fiik su-aasha labaad saa'ilku wuxuu leeyahay qof salaad ku jira haddii uu hindhiso oo uu alxamdu lilah yidhaahdo maxaa dhacaya salaaddase ma soo celinaya
bismi illahi raxmaan iraxiim nabigeenna waxaa ka sugan sal lla alay wasalam inuu yidhi ruuxu hadduu hindhiso alxamdu lilah ha yidhaahdo ka maqlayana ha u duceeyo yarxamuka allah ha dhaho kii hindhisayee loo duceeyey isaguna mar labaad ha u duceeyo dadka u duceeyeyo yahdiikum allahu wayuslix baalakum ha yidhaahdo hadduu ruuxu salaad ku jiro sidaas daraaddeedna isagoo salaaddii ku jira uu hindhiso alxamdu lilaahi wuu dhihi karaya laakiin yarxamuka allahna lama dhihi karo yahdiikum ullaahuna ma uu dhihi karayo yarxamuka allah lama dhihi karo waa khitaab bani aadam salaadda dhexeedana dad lagulama khitaabo yahdiikum ullaahuna lama dhihi karayo leanna salaadda dhexeeda shakhsi lagulama khitaabo amaa alxamdu lilah waa dikri ilaahay salaadana waa lagu dikrin karaa gudaheeda waxaana laga qaadanayaa xadiidka sugan min xadiidi mucaawiyat bni xakam inuu hawaan marnay saxaabiga isagoo salaadda ku jira ayuu hindhisay markuu hindhisay kadibna nin baa u duceeyey isaga ma ahayne nin saxaabada ka mid ah hindhisay markaasuu wuxuu ku yidhi yarxamka allah yarxamuka allah markuu yidhi bay dadkii fiiriyeen waa ishaara la siiyey waa loo ishaaray si uu u aamuso markaasuu yidhi war maxaad igu yacani iigu diidantihiin hadalka marka salaaddii markuu ka baxay buu nebigu sal alla alay slam u sheegay oo ku yidhi salaaddu dad lagulama hadlo waa dikriga ilaahay ayaa loogu talagalay xadiidkaa marka culimmadu waxay leeyihiin waxaa laga qaadanayaa saxaabigu maadaama uu u duceeyey ninkii hindhisay ninka hindhisay inuu alxamdulilah yidhi baa laga qaadanaya le'anna saxaabada nebigu wuxuu baray ninku markuu hindhiso hadduu alxamdu lilaah uusan dhihin inaysan u ducaynin saasuu baray marka loo ducaynayo waa markuu alxamdu lilah yidhaah waxaa soo aroortay marka inay u duceeyeen oo ninkaasi uu ku khaldamay salaada dhexeeda uu ugu duceeyey waxaa laga qaadan bay leeyihiin isaga laf ahaantiisu inuu alxamdu lilah yidhah haddii alxamdu lilah yidhahdana alxamdulilah dikriga salaaday ka mid tahay wax mushkiliya maanic ma uu jiro laakiin wixii ka dambeeyey oo yarxamuka allah iyo yahdiikum allah ayaga salaada dhexeeda laguma dhihi karayo wabillahi towfiiq
jazaak allahu khayran khayr aljazaa wabaarak allah fiik su-aasha laba saddexaad wuxuu leeyahay saa'ilka su-aasha soo qoray ee marka hore assalaamu calaykum buu soo qoray sheekh ee waxaan maqlay buu leeyahay xadiis macnihiisu yahay ama ahaa nebiga oo leh sala allahu alayhi waaalih wasalam waxaan beri ka ahay qof kasta oo muslim ah oo ku noolaada ama jooga waddan gaalo marka beri ka noqoshadaasi maxay noq maxay tahay sheekh jazaak allah khayr
ka beri noqoshadu nusuus badan bay ku soo aroortay beri'at minhu dimmat اllah wa dimmatu rasuulihi ana bari'un min kada nusuus badan bay ku soo aroortay macnahana waxaa laga wadaa camalka markaasi uu nebigu ruuxa kaga beri noqonayo hadduu yahay camal gaalnimo keeni karaya oo ruuxu markaa islaamnimada uu kaga baxaya hadduu yahayna bimacnaa waa baraa'a kulliya oo waa baraa'adii muslimku uu gaalka ka qaadan lahaa wey haddiise ruuxu dembiga uu galay uusan markaa gaalnimo ahayn macnaha waxaa laga wadaa uun khaladkiisa iyo dembiga uu galay beri baan ka ahay dariiqadaydiina ma waafaqsana ruuxa muslimkaee marka gaalada ku dhex nool haddii uu heli karayo mahjar iyo meeluu u hijroodo oo dhul islaam ah inuu gaalada dhex joogaayo waa dembi weyn dunuubta waaweyn bay ka mid tahay marka nebiga ka beri noqoshadiisa waxa weeyaan bimacnaa sharcigii nebigu la yimid ma waafaqsana inuu dembi weyn tahay buuna muujinayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin marna kufri waa keeni karaa marna ma keeni karoo dembi weyn unbuu yahay waxay ku xidhan tahay marka ruuxa waxa laga beri noqonayo sameeyey shaygaasi intee buu culayskiisu la egyahay ma shay kufri keeni karaa mise waa shay ka sokeeya taasay ku xidhan tahay marna waxay noqon kartaa kaberi noqosho kulliya ruuxii waa gaaloobay bay noqon kartaa marna waxay noqon karaysaa dariiqadiisa iyo khaladkuu galay oo laga beri noqonayo wabillahi towfiiq
jazaak allahu khayran wabaarak allahu fiik su-aasha kale ee waxay qofka saa'ilka soo qoray uu leeyahay sheekh gaadhi ayaan gaadhi ayaa la iga jebiyey cafwan ninkii iga jebiyey wuxuu yidhi soo qiimayso waxaa ku ba waxaa ku baxaya hagaajintiisa kadibna waxaan geeyey meel qaali ah yacni meelaha lagu hagaajiyo oo meel qaali ah lacagtii markuu isiiyeyna waxaan gaadhigii ka soo hagaajistay meel raqiis ah lacagtii ka soo hadhay hagaajinta gaadhiga ma xalaal baa mise
bismi illahi raxmaan raxiim ruuxu wuxuu halleeyo isagaa laga rabaa inuu hagaajiyo sidii uu markii uu hallaynayay uu ahaana waa inuu ku soo celiyo haddii labada ruux intay wada hadlaan ay ku heshiiyaan inuu ruuxii wax laga halleeyey isagu hagaajisto kharashkii uu ku hagaajisan lahaana kani bixiyo iyadana waa la heli karaa qiimaynta meesha qaaligaa laga soo qiimeeyey waxaa uun shardi ah qiimayntaasi waa inaan khalad laga gelin oo macnaheedu ay tahay ruuxa qiimaynaya waa inuusan buunbuunin ku samaynin qiimaynta haddii isaga loo keeno intii uu ku hagaajin lahaa bidabti ousan waxba ku darin waa inay qiimayntu tahay saa markii loo soo qiimeeyo waa qiimayn sax baabuurkana ama shayga markii la halleeyo ruuxa waxaa waajib ku aya qiimihii ku baxaya sidiisii ama si ku dhow haddaan sidiisi uusan ku celin karaynin sida ugu fiican waa inuu ku soo celiyo oo ama sidii markii hore uu ahaa ama sida ugu dhow ah taa qiimaha ku kacaya buu ruuxu leeyahay marka qiimaha hadduu soo qaato arshiga soo qaato arshi baa fiqiga la yidhaahdaa arshigii uu soo qaato markaa kadib isagay u taallaa hadduu baabuurka meel jaban ka hagaajisanayo oo qiimaheedu jaban yahay hadduu lacagtaba jeebka iskaga shubanayo oo baabuurkiioo jaban iska wadanayo isagay u taallaa cidina ku laasimin mayso meeshii aad ka soo qiimaysay ka soo hagaaji la dhihi maayo le'anna wax weeyaan meelaha mutlafaadka ah baa waxaa loo qaybiyaa miliyaad iyo oo waa wax shaygii la halleeyey mid la mida la heli karo qaarna waxaa la yidhaahdaa kuwa la qiimeeyo qiimahoodii baa markaa la bixiyaa shaygan la halleeyey marka qiimihiisu ruuxu qaadanayaa qiimahana ruuxa soo qiimeeyey iyo kan dhibaatada geystay hadday heshiis ku yihiin qiimaha inuu ku bixiyo soo qaato lacagtii asagu ama baawurka meel jaban ha ka hagaajisto ama ha qaato jeebka ha ku shubto waa xaqiisii weeye wax mushkilo ah ma ay lahaa wabilahi towfiiq
jasaaka allahu khayr su-aasha xigto waxay tahay oo qof masaa'ilka soo qoray uu leeyahay in haddii uu taataabto ama yacani baashiro xaaskiisa maya wuxuu leeyahay naag aan naagtiisa ahayn waa sheego kale walciyaadu billaah kadibna uu ka yimaado biyo muxuu noqonayaa xukunkiisu su-aal labaad buu ku qoray meesha naagga roob ah keligeed ma isnikaaxin kartaa weli la'aan barak allah
bismillaah masalada hore naag ajnebi kaa ah taataabashadeedu ma bannaana nabigeennana sal alla alay waslam kama fii saxiixi muslim waxaa ka sugan gacanta taabashadeedu inay zina tahay waxaa kaloo sugan xadiid xasana oo nabigu yuri sal alla alay wasalam midkiin in madaxa mudac laga geliyo mudac in madaxa lagaa geliyo lagaa dusiiyo baa u dhaanta ugana khayr badan naag ajnebiya inuu jidhkeeda taabto marka waa xaaraam qaciyo taasi hadal kama joogo xaaraam ha ahaatee ruuxa wax xad ah ku laasimi mayso hadday biyo ka yimaadeen xaddu waxay ku laasimtaa galmada oo markaasi yacni waxa weeyaan qalbigu waa shahwoodaa gacantuna waa taabataa lugtuna waa u socotaa laakiin alfarju yusadiq aw yukadib meesha halista ah waa taas xuduuddana taasay ka laasimtaa inta ka horraysa xuduuduma laasimaysay haddii nidaam islaamiya uu jiro tacsiir baa ka laasimta ruuxa in la edbiyo nebigana salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida xadiis saxiixa ku sugan nin saxaabiya u yimid wuxuu yidhi rasuul ilaahay ow naagaan xaaskaygii ahayn ayaan taataabtay oon ku khaldamay nebigu sal alla alay wasalam waa ka jeedsaday wuu ku soo noqday nabigu haddana waa ka jeedsayay sal alla alay wasalam salaaddii baa loo istaagay isagoo rasuulku uusan u jawaabin salaaddii markii la tukaday kadib buu nebiga sal alla alay wasalam u yimid mise nebigaa u yeedhay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam ma nala tukatay haa salaaddii hadda ma nala tukatay haa aayaddii marka wuxuu ku akhriyey maxay ahayd aqim asalaata tarafay innahaar wzulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat aayaddaasaa soo degtay xasanaadka waxay tagsiiyaan sayi'aadka xadiidkii isagana saxiixaankii khayrkii ku yaallay weysada ruuxa markuu weysaysanayo waa kii sheegay nebigu sal alla lay slam xubnaha laga weysaysto inay weysadu ka dhaqdo dunuubta ka dhaqdo marka taabashada dumarku waa dembi shaki kuma jiro haddii la badsadana kabiiro ayuu isu beddelaa laakiin hadday ruuxa ka dhacdo dunuubtaa ilaahay uu acmaasha saalixa ku dhaafo ama weysada ku dhaafo ayay ka mid tahay waase in lays ilaaliyo man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih ruuxii seeraha ka ag wareegaysta oo ka fogaan waaya marka dambe wuu uun ku dhici sooma ninka heer ilaa ag halkaa gaadhay waa sigtay nin sigtayna ma noola marka laga fogaadaa layidhi qur-aanku inta badan wuxuu leeyahay walaa taqrabu الzina ha u dhowaanina laa taqrabuu ha u dhowaanina macnaheedu waxa weeyaan wixii ka agdhow oo dhan ka fogaada tacbiirka qur-aanka saas wey saas dareed baa fiirada la xarrimay oo taabashada la xarrimay oo khalwada la xarrimay oo intaasoo shay oo wasiilo u noqon karaa la xarrimay marka taasi waa middaa wey masalada labaad haweenayda garoobka ama isguurin kartaa jawaabtu waa maya nabiga sal alla alay wasalam xadiid saxiixabu wuxuu ku leeyahay ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun baailun baatil buu nabigu sal alla alay wasalam haweenay kastoo guursata weligeedoon u idmin guurkeeda waxba kama jiro waxba kama jiro waxba kama jiro saddex goor nebigu ku alayh sal lay slam xadiidku waa xadiid saxiix min xadiidi caaisha sidoo kale xadiidkii abu muusa alashcari nebigu sal lay slam waa ka yidhi laa nikaaxa ila biwaliyin wa shaahiday cadlin nikaax ma jiro oo guur ma ansaxayo ilaa weli inuu guuriyo mooye lagumana aqoonin salafka ridwaanullaahi calayhim haweenay isguurinaysa ama haweenay kale guurinaysa haweenayda waa inuu ninkeedu waa inuu guuriyo weligeedu guuriyo war waxaa jira xadiid dadka qaarkood ay si xun u fahmaan oo nebigu yidhi sal alla alay wasalam alayimu tusta'mar haweenayda aan horay guurku u horreeyey amar baa la weydiinayaa waalbikru tusta'dan gabadha yarteen weli guursaninna idan baa la weydiinayaa farqigu waa uun laba mid gabadha marka la guurinayo iyo garoobka marka la guurinayo hal farqigaa u dhexeeya wax kale ma jiro farqigu wuxuu yahay garoobka marka la yidhaahdo ma lagu guuriyaa amar inay bixiso mooyaane lama guurin karo gabadhase idan keliyaa ku filan idankiiyo amarkuna waa kala duwan yihin amarku waa inay si cad u tidhaahdo iguuriya ninkaana ha la ii guuriyo le'anna haweenay xishood uu ka qaalib yahay ma aho waa haweenay rag soo aragtay oo rag soo martay saas daraaddeed waxeeda way caddaysan kartaa wey tan laakiin yarta ahee gabadha iyada xishood baa ka qaalib ah sidaas daraaddeed hadday idan bixiso wuxuun haddii laga garto inay ogoshahay guurkan walow yayna amarba bixinina idan keliya haddii laga helo waa la guurinaya weliba nebigu wuxuu yidhi markii la yidhi hadday aamusta ka warran idnuhaa sumaatuha buu nabi sal aamuskeedaaba idanaba ma lagu guuriyaa hebel ma lagu guuriyaa markii la yidhahdo hadday shib tidhaahdo markaasi waxa weeyaan waa la guurinaya sababtu waxa weeye idankiiyo amarkaa kala fudud idanku waa fudud yahayoo adna ishaara lagu kaaftoomaya wax yarood haddii laga helo calaamadoo lagu garto inay raalli tahay intaasaa ku filanoo lagu guurinaya amaa garoobka iyadu ilaa ay caddaysato oy amar bixiso lama guurin karo intaa unbaa u dhaxaysa gabadh iyo garoobka laakiin labadooduba waxay ka siman yihiin welila'aan ma guursamayaan welila'aan ma guursamayaan axaadiista nebigana saasaa ku cay sal lay slam ayuma mra'atin kelimatu ay min alfaadi alcumuum baa la yidhahda haweenay kasta buu nebi ur sal lla lay slam garoob iyo gabadh ma kala qaadin haweenay kastoo guursata welila'aan guurkeed waxba kama jira buu nebi ur salatu rabbi wasalam salawatu rabbi wasalamu calayh alimaamu shaafici calayhi raxmatullaah oo imaamka soomaalidu ay madhabkiisa sheegataa wax badanna ay ku khilaafsan yihiin kitaabkiisa al-um si cad buu ugu leeyahay guurku ma asaxayo welila'aan mar labaad buu kitaabkiisa alrisaala si cad wuxuu ugu leeyahay arkaanta guurka waxaa ka mida weliga la'aantiisiina haweenaydu ma mehersanto kaana waa hadalkii imaamu shaafici caleyh raxmatullaah labadiisa kitaabee umka iyo kitaabkiisa labaad ee risaalada labadaba nasan buu ugu caddaynaya masalada wixii intaa ka dambeeyeyoo xawaashida muta'akhiriinta ku taallana wax daliil cuskan ma aha bal axaadiista nebigay si cad u khilaafsan tahay qowl kastoo nusuusta khilaafana waxa weye waa la tuurayaa sidii a'immadu dardaarmeen wabillahi towfiiq
jasaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik su-aasha kale wuxuu leeyahay masaa'ilka soo qoray sheekh ma jiraa wax nas ah oo sheegaya in carabta laga jeclaado muslimiinta kale
ma garanayo inta aan garanayo axaadiista axibu alcarab axibu alcarab lihalaad oo kaleeto iyo intaan ogahay waa axaadiis aan sugnayn axaadiis aan sugnayn waa laakiin carabta nicitaankeedu laa shaka inuu salka ku hayo wax la yidhaahdo nacayb diineed leanna luqadii carabiga ee qur-aanka iyo sunnadu ku yaaleen ayaa caraba nebigeenna carabi ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh diinteennii baa kutubtii asalka ahayd carabi ku wada qoran yihiin marka carabta iyo carab si guud ruuxii u nacaayay isagoo cunsurinimo ay ku jirto oo cunsurinimadu ay tahay shay shareecadu ayna oggolayn baa haddana cidduu nacay baa waxay tahay ciddii asalku ay ahayd inuu dad uga dhow yahay carab iskaba dhaafay ninkii yidhaahda yacni wax weeyaan soomaali oo dhan nacaay waa khaldan yahay limaada lianna soomaali fiihim asaalix wa fiihim ataalix nin xuniyo nin wanaagsanba waa ku jiraa bulsho si guud loo wada naca ma jirto bulsho si guud loo wada jeclaadana ma jirto fiihim alkaafir wa fiihim almu'min wa fiihim alfaasiq wa fiihim alcaasi wa fiihim nin walbaa ku jira kooda wanaagsanna inaad jeclaataan la rabaa kooda xunna aad nacdo kala saar laakiin si duuduuban wax looma naco luuqad si duuduuban loo nacana ma ay jirto inkastoo la yidhaahdo alluqatu tabaca liahliha luuqaddu sideedaw dadka ku hadlay raacsan tahay oo dadka ku hadla hadday muslimiin yihiinna luuqaadka muslimiinta lagu daraa dadka ku hadla hadday gaala yihiinna luuqaadka gaaladaa lagu daraa laakiin fil asli waxa weeye bulsho si guud loo wada nici karaayo ma ay jirto shareecadu waxay ina tidhi gaalkana nac oo ka beri noqo baraa'a kulliya mu'minkana jeclow jacayl kulli ah caasiga muslimka ana cisyaankiisana nac iimaankiisa iyo wanaaggiisana jeclow oo kala qaat laakiin bulsho wada naca iyo waddan wada naca waa cunsurnimo ayna shareecadu oggolayn way wabilahi towfiiq
barak allah fiik su-aashan uu saa'ilkani soo qoray waxay leedahay laba su'aalood saddex su'aalood taqriiban meesha ku soo qoray macnaheedu waxa weeye sheekh waxaan ku weydiiyey wuxuu yidhi dabcan weligay ma sinaysanin walciyaadu billaah laakiin muhiimadda waxa weeyaan biyaha ragga ka yimaada muxuu ahaayey marka ay reerkooda jimaacayaan ama ay riyoodaan wamaa ilaa dalik ee manida la yidhaahdo ma muxuu leeyahay biyahaas ma nijaas ba ama xaaraan xaaraan dabcan meesha kuma jeeda oranaya nijaas buu u jeedaa su-aasha labaad waxa weeye sheekh waxaa ku weydiiyey qooqba wuxuu ku jiraa kuliya waxyaabaha xaaraanta qooq in la qooqo i don't know ka wado su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay riyada oo been laga sheegaa maxay noqonaysaa su'aalaha qaar baa in la iska daayo ku fiican maxay ahayd su-aasha koowaad bismi illahi raxmaan raxiim manidu ma nijaas baa jawaabteedu waxa weeyaan manidu waa mas'alo khilaafiye ama nijaasba mise waa daahir waasawaab sida xoogga badani manidu inaysan nijaaso ahayn waay sidaasaa xoog badan waxaana ku tusaya xadiidka caaisha waxay tidhi caaisha radi allahu canha nebiga sal alla alay wasalam maradiisa marna waxay sheegtay iminay manida ka dhaqi jirtay markay ingegan tahayna waan ka jijibin jiray bay tidhi kadibna wuu ku tukan jiray nebigu sal alla alay wasalam waxaa kaloo ka dhalanaysa haddii la yidhahdo manidu waa nijaas bini aadamka asalkiisa inuu nijaaso noqdo sidaasina ma saxsana walow masaladu khilaafiyaba ha ahaato laakiin waxaa xoog badan inay manidu daahir tahay oo inay nijaaso ahay ayib masale waa masaladaas masalada labaad oo ku saabsan qooqa qooqu waa bimacnaa ruuxu inay shahwa qabataan umalayn inay tahay shahwada qabashadeedana dee waxaad iska celin karta ma bahalo inaad qooqdo cuntada iyo cabbitaanka ha keenahayee ee waxaad iska kan keeni karto ma bahaba soo ma wax la iska raraadiye maaha ruuxu waxay ku xidhan tahay kolba nafaqada jidhkiisa gasha ee waxaa laakiin loo baahan yahay qooqa asalahaan inuu ku galo waa shay ilaahay qariiso oo uu geliyo bini aadamka taranka bini aadamkaaba kuba xidhanba qooqaas maslaxo weyn baa ku jirta haddaan la qooqin lamaba dhalin mugta maslaxo weyn baa ku jirta laakiin waxaa la doonayaa qooqii iyo ruuxa markay shahwo qabato inuu ku dadaalo shahwada inuu meel xalaala ku guto yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj guursada buu nabig sal ly slam hadduusan heli karaynin wuxuu ku guursadana walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yuqhniyahum allahu min fadlihi ha dhowsadeen inta ilaahay uu wax ka siinayo subxana wa tacaala nebiguna xadiiskaa wuxuu gadaashiisa ku sheegay ha soomo ruuxii aan kari karaynin oon baa'ada iyo kharashka ka bixi karin ha soomo soonkaasaa shahwadiisa goynaya oo jabinaya buu nabig sal ly slam marka ku dadaal haddii aad wax heli kartana iska guurso bal nebigeenna waxaa ka sugan sal ly waslam inuu yidhi saddex ilaahay baa ballan qaaday inuu u kaalmaynayo saddexdaa waxaa ka mid ah annaakix yuriidu alcafaaf nin guursaday oo doonaya inuu zine iskaga ilaaliyo ilaahay baa u kaalmayn buu nabi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka iska guurso haddaad zine ka baqayso is-ilaali inta ilaahay uu kaaga fududaynayo guur xalaala kaaga fududaynayo oo zino marnaba yacni waxa waye ha isugu dhowaanin zine ha isugu dhowaanin aad bay halis u tahay waxyaalaha cadaabka lagu galo waxyaalaha ugu waaweyn bay ka mid tahay macaali nebigu sal lla lay slam wuxuu yidhi bini aadanka waxaa ugu badan in naarta geeya waa laba waa labada duleela alajwafaan waa afka iyo xubinka taranka inta naarta gashay labadaasaa u badan waxay naar ku galeen saas daraaddeed baa nebigu wuxuu idhi labadaa ruuxii xifdiya waxaan u dammaanayaa inuu jannada gelayo waa garantiiwa inuu jannada gelayo labadaa ruux xifdiya waa afka carabka iyo xubinka taranka marka ilaahay ha ku xifdiyo subxaana wa tacaala hana wada xifdiyo is-ilaali insha allahu tacaala inta ilaahay guurkaaga fududaynayo haddaad isu baqdana adigoo baahan iska guurso haddaad isu baqdo adigoona xataa heli karaynin habar xereed baa iska jirta xertii hore ay kutubta ku raacan jireen oo waxoogaageeda iska haysataa laga yaabaa inaad iska heshee taas waxoogaa isku isku ilaali haddaad wax kala wey su-aasha ugu dambaysa riyada been haddii laga sheego waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn ruuxu wuxuusan kari ku riyoonin hadduu sheegto axaadiis aad u fara badan baa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalinta qiyaamada in lagu dhihi doono laba xabbad oo qamandi ah isku gunud baa la dhihi doonaa waa waxaan suuroobi karayn hadduu isku gunti waayana maba isku gunti karee waa la cadaabi sidaas daraaddeed riyadu waxay ka mid tahay lix iyo afartan qaybood oo nebinimadu u qaybsanto qayb ka mida lix iyo afartan nooc oo nubuwada ayay qayb ka mida tahay lagama been sheego marka xataa markii waxyigu go'ay kadib waa waxyaalaha ilaahay dadka mu'miniinta ah uu wax badan oo qaybiya oo ka qarsoon allah ku tuso subxaana wa tacaala waxyaalo badanoo qaybiyaa lagu tusaa ruuxuna ruuxba ruuxuu ka run badan yahay ayay riyadiisuna ka run badan tahay aakhiru zamaanka marka la gaadhana nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam laa takaadu ru'ya almu'min tuhti riyada ruuxa mu'minka inay gefto sigi maysaba maba gefaysaba aakhiru zamaanka marka la gaadho marka marnaba ha isku dayin waxaadan ku riyoon inaad sheegato ama ka been sheegto in aad siday ahayd u sheegto midda kale waxay ku xidhan tahay riyada lafteeda fasirid bay leedahay haddaad waxaan jirin aad sheegto waxaa dhici karaysa inay balaayo kaaga timaado intaan aakharaba la gaadhinba marka ada looga fogaado wixii aad ku riyooto ruux wanaagsan oo ahlulkhayra u sheeg ha kuu fasiro tafsiir wanaagsan ha kuugu fasiro shaygaad ku riyootay hadduu xun yahayna iskaba qariyo cidna ha u sheegin sida nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh bismillaahi dhahoo ka cuudubilayso oo candhuuf dhanka bidixda u tuf oo macnaha waxa weeye ilahay shaytaanka alla subxana wa tacala shaytaanka ka magangal aadaabtaasay leedahay wabillahi towfiiq
jazaak allahu khayran khayr aljaza wabaarak allah fiik saa'ilka kale ee su-aashan soo qoray wuxuu ku soo qoray af ingiriis kolley wuxuu leeyahay lacagta bankiga aan dhigto ribada fuusha haddii aan u isticmaalo fiiso aan bannaanka ku aadayo waddanka dibaddiisa waxay noqonaysaa noloshayda sidee bay u saamaynaysaa yani diin ahaan
bismi illaah lacagaha dulsaarka ah ee bangiyadu bixiyaan waa ribo ribadana ilaahay baa dagaal kula jira iyadiiyo dadkeedaba yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا ربا الدين ويدان كنت لقل الدقال الله رسول كيسو إذن لقليا يمحق الله الربا ويربي الصدقات إله الربا وابا بإياه صدقة الله وكب عياه سبحانه وتعالى nabigeenana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis badan baa ka sugan oo uu ku muujinayo ribadu inay ka dembi weyn tahay dunuub hadda agteenna aad uga weyn sida zinada oo kale oo nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam alriba alaaun wa sabcuuna baaban aysaruhaa midlu an yankixa alrajulu ummahu ribadu waa toddobaatan iyo saddex baab weeye baabka ugu fududee ugu dembi yarna wuxuu la dembi yahay nin hooyadii ka sinaystay waalciyaadu billaah waa baabka ugu dembi yar abwaabta ribada baabka ugu dembi yar hadduu kaa yahay baababkii waaweynaa ka war labiyo toddobaatankii baabee ka korreeyey dembigoodu muxuu noqon karaa xadiid xasan ah sidoo kale nebiga waxaa kaga sugan sal lla alay slam inuu yidhi dirhamu riban yأkuluhu الrajulu wahuwa yaclam ashaddu wafii riwaayaة acdam cinda allahi tabaaraka wa tacaala min sittatin wa alaaiina zanya hal dirham ah oo ribo ah oo ruuxu uu cuno isagoo og inuu ribo yahay baa ilaahay agtiisa ka dembi weyn soddon iyo lix goor oo uu sinaysto marka ribadu ma sahlana waa hal dirham oo ribo ah ood og tahay inuu ribay ribadu mar hadday halkaa joogto oo iyadii dadkeedii ehelkeeduba lacnadan yihiin in laga fogaado waa laga maarmaan ribada bangiga soo ka imaanaysa dulsaaryada bangigu uu bixinayo maadaama ay ribo tahay ribana halkaa shareecadu dhigtay ma intifaacsan kartid walaa fiiso walaa wax adiga dib kuugu soo noqonayo manaafacaada noocuu dooniba ha noqdee uma isticmaali karaysa bangigana uga imaan mayse oo gaaladii xoolaha intifaacsaday oo xoolaha ku shaqaystayna looga imaan maayo oo loo kaalmayn maayo masraf bay leedahayoo inta la soo qaado masaalixda caamka iyo danaha caamka ee muslimiinta lagu bixiyaa xoolaha asalkoodu xaaraanta ka soo jeedaan iyo sidoo kaleeto xoolaha ciddii lahayd la garan waayo dhammaanteed halkaasaa lagu bixiyaa almasaalix alcaama masaariifta caamkaa bay leedahay ceelo lagu qado waddooyin lagu sameeyo iskuullo isbitaallo dad baahanoo la siiyo masaalixdaa guud baa lagu bixiyaa bangigana looga imaan maayo adiguna intifaacsan maysid xataa wax kale iska dhaaf fiisa aad ku baxda iska dhaafay canshuur lagugu leeyahay xataa isaga bixin maysid leanna waa intifaac adaa intifaacsanaya markaas ma bannaana wabilahi towfiiq
jasaak allahu khayran khayr aljaza wbaarak allahu fiik su-aasha kale ee wasaa'iilkani soo qoray waxay leedahay sheekhow annagoo ku faraxsan martida aada noogu timid sogosyada ama iskaalshaha nasixitaankooda weyse qaadasho hadday aqbal tahay saddex salaadood oo isku xigta ma ku tukan karaa isla weysadaas
bismi illahi raxmaan raxiim sogsyada ama shurubaadyada in la masixi karayo khilaaf baa ka jira bayna alfuqahaa culimada qaarkood waxay leeyihin shayga la masaxayo waa inuu khuf yahay oo harag yahay sidaana waxaa ku tegey alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo culimo kale culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin sharti ma aha hadduu mara yahay xataa waa la masixi karayaa waana madhabka alimaamu axmed caleyh raxmatullah fii axadi ixdaa riwaayaatihi uu ku tegey wey culimo badan oo mucaasiriinana waxay rajaxayaan in la masixi karayo mushkilana uusan lahayn wax diidahayana ma uu jiro bal xadiid baa jira loo deliishado oo sunan abi daawuud iyo qayrkii ku sugan masaxa rasuulu llahi sal lla alay wasalam inuu nebigu masaxay aljawaarib wannaclayn inuu nebigu jawaaribta masaxay jawaaribta markay fasirayaanna tafaasiirta qaarkeed waxaa ka mid ay ku fasirayaan waa sogosyada ama shurubaadyada la qabo wey ra'yiga xoogga badani waa kaas in la masixi karo maxaa yeelay baahidii keentay inay shareecadu oggolaato in la masaxo khufka baahidii baahi ka badan baa ku jirta sogiska masixidiisa le'anna lugta in sogiska laga siibo oo lugtii la dhaqo oo haddana sokskii dib loo geliyo mashaqaa ku jirta tii khufka oo kale ah bal wuu ka mashaqo badan yahay maxaa yeele kani waa maro oo wuu qoyayaa markii lugta dib loo geliyo shareecadana usuusheeda waxaa ka mida maa jacala calaykum fi اddiini min xaraj ina addiina yusrun almashaqatu tajribu taysiir qawaacidda shareecaday ka mid tahay bina'an cala hadihi alqawaacid iyo naska xadiidka ah ra'yi culimmadii salafka qaarkood ay qabeenna uu yahay wax mushkilaa ma leh in la masaxo khufka waxaan dhihi lahaa shurbaadyada in la masaxo ama sogska laakiin shuruudiisu waxa weeye marka la masaxayo markaad xidhanaysay waa inaad daahir ahayd waa inaad weyse qab kaamila ku xidhato haddii aadan adoo weyse qabin aad xidhatay adoon weyse qabin haddaad xidhatay ma masixi kartid waa inaad weyse qabtay markaad xidhanaysa waa sharti marka labaad haddii aadan markaas safar ahayn oo deegaankaagii joogto habeen iyo maalin isku xigaad masixi karta haddaad musaafir tahayna saddex habeen iyo saddex maalmood baad masixi kartaa isku xigto habeen iyo maalin baad masixi kartaada waxaa laga wadaa habeen iyo maalin saad u masaxaysay afariyo labaatan saac hadday kuu dhammaato wakhtigaasi markuu dhammaado wixii ka dambeeya weyseqaadka aad weyse qaadan doonto siib oo lugaha dhaq lugaha markaad dhaqda kadib dib baad u gashan kartaa afar iyo labaatan saaco cusubba haddana kuu bilaabanaysa markay dhammaato haddana weyseqaadka kaaga dambayn doona siib oo dhaq haddana dib baad u gashan kartaa afar iyo labaatan saac cusubbaa kuu bilaaban karta wahaakadaa dawaaleyk saasaad marka ku wadi karaysaa macnaha marka masiixadiisu waa masalo khilaafiyaa fi اlasli laakiin sidaasaa xoog badan inla maseexi karo uusan dhib lahayn wabilahi towfiq
jazaak allah khayr saa'ilka kale su-aasha soo qoray waxa uu leeyahay carruurtayda ayaa waxaan geeyey meelaha carruurta lagu xanaaneeyo oo ay gaalo wax baraan waxayna baraan buu yidhi baybalka diinta gaalada buu baraakad geliyey oo ku qoray waxaan heshiis noo ahayd buu yidhi markii hore aan geynayay inayna carruurta baybalka iga barin geesmada aan geeyey maxaa iga soo gaadhaya hodhib
adiguba waad og tahay carruurta meel gaalo oo lagu gaalaysiinayo baaba baybal loogu akhrinayo geynta aad geysay inaad ku dambaabaysa addooda og tahay isla goynina waxaad khaladay uun dib u soo saxa waxaad khaladay uun dib u soo saxa shaki kuma jiro ilaahay subxana wa tacala xil buu kaa saaray yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara والرجل راع ومسؤول في ومسؤول في رعية والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري ومسلم شكي مرة مرة داد كان أدي مسؤولية كاسة أنا أظن الله قال حساب الله سبحانه وتعالى مرة إن أتقال وقعن جلسه أدوك ته إن بايبل ماشى كل جان ذنبي أن يرين بعد كل أوحي كاخل دمي دبق أبو ديب الصحة وبالله التوفيق
jazaak allah khayran wbarak allah fiik saxiilka su-aashan soo qoray afar su-aalood oo meeshan ku qoran wuxuu leeyahay su-aasha koobaad waxaan maqlay adigoo leh yani sheekh maxamed ahaan waa la baran karaa saxaafadda laakiin waxba lama sawiri karo daruuro ma ii fasaxaysaa inaan sawir qaado si aan uga dhaadhiciyo qadiyadda islaamka islaamka laftiisa duubitaanka muuqaalka ahise ma soo gelayaa sawirkii mamnuuca ahaa su-aasha koobaad
fi اlasli waxa weeye axaadiista nebiga sida ku cad sal اlla alay wasalam sawirku waa xaaraan dadka ilaahayna dadka wax sawiraa ugu cadaab adag maalinta qiyaamada sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib sababtu waxa weeye sawiridda waxay shabbahdaa abuuridda sawirsiintana ilaahay baa iska leh kaanna ruuxu isagoo hawl ilaahay leeyahay faragelinayoo kaluu ka dhigan yahay culimmadu waxay ka soo reebaan marka sawirkii markii laysla ogol yahay inuu xaaraam yahay ama ka gacanta ha noqdo ama kan aalaadka iyo ajhisada iyo kaamirooyinka lagu qaada ha noqdo waxba kuma kala duwanaa waxayse ka soo reebaan culimmadu sawirka nidaamyada dhisan iyo dowladaha jiraayey ay dadka ku qasbaan sida kuwa dukumentiyada oo kale iyo wixii maslaxo aan la gaadhi karin in loo maro mooyaane lagu xaqiijinayo sida maalan sawirrada waxbarashada loo isticmaalo kuwa dembi baadhista loo isticmaalo kuwa tacliinta loo isticmaalo kuwa dacwada loo isticmaalo waxyaalahaasay culimmadu ka soo reebayaan waxayna u deliishanayaan xadiidkii caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha ay lahaan jirtay xataa nebigu markuu guursaday kadib bahal yaroo boombaladoo kaleeta ah oo gabdhuhu gacanta ku samayn jireen oo geed intay soo gooyaan ooy timo iyo waxu hagaajiyaan oo bini aadan ahaan ka dhigaan bay gabdhuhu ku barbartaan guriga iyo sida wax loo maamulo iyo bay lahaan jirtay caaisha radiallahu canha nebigoo guursaday kadib bayna guriga ku ciyaari jirtay ku haysan jirtay laanna sagaal jir buu nebigu caaisho kula aqalgalay iyadiiyo gabdho kalaa u soo wareegi jiray markaasay guriga ku ciyaari jireen waxay marka leeyihiin nebigu wuxuu ugu dhaafay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ku jirta gabdhaha yaryarkaa waxay ka baranayaan maamulka guriga taasaa waxaa loo deliishan bay leeyihiin haddii tacliin looga maarmi waayo ama masaalix kale looga maarmi waayo markaasi waxay leeyihiin lilxaaja aw lildaruura waa loo bannayn karaya laakiin fi lasli waxa way walaalayaal sawirku ma uu bannaana asalkiisu waa saas wixii un xaajadaas ama daruuraadkaasi ay keenaan mooye wabillahi towfiiq
jasaak allahu khayran khayr jazaa baarak allah fik su-aasha labaad waxa uu leeyahay saa'ilkan ma ii bannaan tahay inaan jihaado anoo qarsanaya jihaadkayga si aan gaalada ugu kala qaybiyo dagaalka oon u dhaho waxaan la dagaalamayaa gumaysi siday iyaguba u dhahaan argagixiso ayaan la dagaalamaynaa
ma fahmin su-aasha waxa ula jeedo anoo qarsanahayo ma jihaadi karaa maxaa ka waddaa macna haddaabad jihaadaysa waabaad muuqataaba maada qarsanba ma fahmin su-aasha waxa ula jeedo anoo qarsanahayo ma jihaadi karaa maxaa ka waddaa macna haddaabad jihaadaysa waabaad muuqataaba maada qarsanba jihaad hadda la isqarin kara haddii macnaheedu ay tahay gaalka xarbiga ah ee muslimiinta la dagaalamaya si qarsoodiya wax ma u gaadhsiin kara haa haa limaada lianna gaalka xarbiga fi lxilli waalxaram waa lagula dagaalamaya fi ayi suura kuu suuroobaysoon markaa ictidaa iyo xadgudub ku jirin waa lagula dagaalami karay gaalka dagaalka kugula jira wey gaaloo dhan maaha gaalka marka aan dagaalkugula jirinoo cahdi iyo ballan idinka dhexeeyo wada noolaansho kaasi waxa weeye dhiiggiisi iyo xoolihiisu waxay xaaraam u yihiin sida yani waxa weeyaan siduu nebigu sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh mucaahadka ballanta lagula jiro ruuxii dila xoolihiisa qaata ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa ma galo marka xaaraam wey xaaraam wey laakiin midka dagaalka nagula jiro oo nala dagaalamaya waa lala dagaalami karaya hadday masaladu tahay siyaasad ma isticmaa ciyaari karayaa oon u malaynayo inuu ujeeddadiisu sida ay tahay oo xeelad iyo siyaasad iyo ma isticmaali karaya khayaano lama ogola laakiin waxaa la ogol yahay alxarbu khudca alxarbu khudca buu nebigu uri sal lay wasalam saddex goor oo beenta la banneeyey bayna ka mid tahay marka dagaalka lagu jiro iyo ninka xaaskiisa riwaayo kalea jirta haweenayduna ninkeeda iyo ruuxu markuu dadka heshiisiinayo marka ninkuu la dagaalamaya adiguna aad la dagaalamayso biay usluub hadduu yahay iclaam yahay hadduu siyaasad yahay hadduu xabad iyo qor yahay la dagaalankiisa waa laguu furay waana laguu banneeyey bal waxaad garanaysaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalintii dagaalkii isbahaysatadae axzaab axzaab dagaalkii axzaab markii nebiga ay soo duldegeen nimankii isbahaysatada ahaa dhanka kalena ay ballantii ka baxeen nimankii yahuudda ahaa ee dhanka kale magaalada ka degganaa ayaa nebiga sal alla alay wasaslam iyo saxaabadu xaalad adag bay galeen waa midda suuratu alaxzaab alla kaga sheekeeyey id jaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum waid zaaqat alabsaar wa balaqat alquluubu alxanaajir yahuud oo magaalada dhankaa ka degganaydoo nabad la ahaa baa xaaladdii markay meel adag marayso bay nebiga ballantii uga baxeen oy qolyihii soo duulay bay heshiis la galeen inay nebiga kula duulaan salawatu rabbi waslamu calayh nin saxaabada ka mid ahaabaa markaa nin markii markaa gaal ahaabaa markaa soo islaamay markaasuu yidhi rasuul ilah waan islaamay ee maxaan sameeyaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam kac tago wax alla wixii aad xeeladeed isticmaal karta isticmaal waxaad naga fududayn kartana laga fududee gaaladu markaa maynan ogaan inuu soo islaamay yahuud buu u tegey wuxuu yidhi waryaara dhegaysta yahuuday qurayshtan soo duushay iyo qabaa'isha najdi ka yimid ee magaalada madiine soo duldegay maxamed ballantii aad kula jirteenna waad ka baxdeen sal lay slam berrina way iska noqon doonaan oo dhulkoodii bay ku noqon doonaan idinkiiyo maxamed bayna idiin kala tegi doonaan maxamedna iskama celin kartaan ee niman yahuud talada dib ugu noqda waadna ogtihiin inaan daacad idiin ahay oo nin idinka tirsan ahay ee niman yahuud bal arrintaa ka fiirsanta waxay yidhahdeen maxaad ku talinaysaa maxaadna dhihi lahay wuxuu yidhi waxaan idinkula talinaya si aysan idinka cararin nimanku way carari rabaane waxaad ku tidhaahdaan niman aannu idinka hayno oo dagaalka halka nagala gala dhexdannadana ku jira haddaad carartaanna aannu idinkala hadhno oonu maxamed isaga dhiignoon hadhow isaga sabsabnoon idhaahno war nimanka naga qabso niyow iska kaanadaa nimankaa noo soo dhiibadha codsada nimankaa ka codsada waadna arki doontaanoo way diidi doonaan carar bay markaa rabaan inay meesha idiin banneeyaan waa yahay bay dhaheen waa tala fiican alalahayna rageed baa tahay weligaaba daacadnimada waa kugu ogeyn qoladii isbahaysatadii buu u tago wuxuu uhi dhegaysta nimankii reer bani qurayda ballantii ka baxeen maxamed bay dib ugu noqdeen waxay sameeyeenna waa ka qoomamoodeen maxamed bay la heshiiyeen waxayna heshiiskii ku galeen rag idinka idinka mida inay dhiibaan sidaana maxamed uu ku badbaadiyo heshiiskoodii horena dib ugu noqdaan kula nolonoladaan magaalada ee nimankaa waad arki doontaane markaad u tagtaan rag bay idin warsan doonaane raggiinna hau dhiibina waadna ogtihin inaan daacad idina haleelaha waa runtaa baa leehi hadhow bay qoladii isbahaysatadii wafdi soo direen reer bani quraydada wafdiga u timid waxaa layidhi warbal warraba maxaa inoo kala dambeeyey waxaa inoo kala dambeeyey bay dhaheen waad cararaysaan annagiiyo maxamed baad sulkaanna bannaynaysaa haddii ayna arrintaasi jirin rag nugu soo daroo ha nala joogeen idinka idinka mida haa aleelaha warkiinna waa haynay baa layidhi inaad maxamed heshiis dib ula gasheen oo ragga naga aad dhiibi rabtaan warkiinna waa haynay halkaasay ku kala jabtay heshiiskii reer bani quraydo iyo ay galeen axsaabtu galeen axsaabi markii dabayluhu ku kaceenna waa kuwii carray reer bani quraydona markay qoladaasi carreen waa ka nebigu ku duulay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii hub qaadi karayna waa kii la laayay wixii kalena waa kii la qafaashay xeeladda ayaa iska lahaa nin saxaabiya oo markaas soo islaamay laakiin islaamnimadiisa aan la ogaanin baa xeeladdaa lahaa marka alxarbu khudca wixii adiga marba haddaad jihadani kula dagaalsan tahay waxaad qabsan karta waad qabsan isweydiin male midda ayada isweydiin ma leh hoos ma u dagaalami karaa iyo kor ma u dagaalami karaa iyo kayfa maa xalla wa kayfa ma ittafaq u dagaalam illa waxa weeye nin kula dagaalamaya xuduud shareeca una jebini wabillahi tawfiiq
jaزak اllah khayr khayr jaza barak اllah fiik su-aasha kale warqaddan ku qoran waxay leedahay meel aadan aadaan ka maqlayn jamaacaad iyo salaad jumca midna okay aadan ku tukan karin yani salaad jumca iyo jamaaca midna aadan ku tukan karin aadaan iyo salaad midna aadan ka maqlaynin ma laga shaqayn karaa buu leeyahay shaqaale iyo yani ganacsi midna ma laga ganacsan karaa shaqaalana ma laga noqon karaa su-aashaas weydiinaya saailka
ruuxa muslimkaa waxa uu haysto adduunka korkiisa waxaa ugu qaalisan diintiisa diintaada inaad ilaashato bay adduunyadaaduna ku xidhanta markaad diintaada dayacdana adduunyadaadiina waa dayacday laakiin haddaad diinta ilaashato adduunyadana ilahay baa kuu xifdinaya subxaana wa tacaala sidaas daraaddeed goobaha cibaadaadka iyo salaadda iyo diinta iyo dikriga ayaan laga fogaanin meelaha la gelayo ee la iiga warramay lookishinada iyo maqaano waxa dhahdaane oo laygu yidhi xataa meelaha qaarkood musqul xataa dadku ma helaan oo god unbay ku jiraan oo yacni waxa weeye silic bal aakharaba intaan la gaadhinba ruuxa adduunkiiba silic dhammaystayba waxa risiqan ilaahay baa qoray subxaana wa tacaala intaadan dhalanin bal intaan kownkanba la abuurin konton kun oo sano ka hor baa risiqaagu qornaa afar bilood uurka hooye markaad ahaydood ku jirtayna ilaahay mar kaluu malagga u soo diroo xarriiqay waxaana waa kuu imaanayaayoo nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam midkiin wuxuu risiqu u dalbayaa u raadsanayaa siday geeridu u raadsanaysoo kale geerida kama fakan kartaan risiqiinnana kama fakan kartaan ee dariiqaad risiqa ku raadsanaysaan hagaajiya meel aan jamaaco lahayn oon jumco lahayn oon cibaado lahayn markaad gasho oo haddana bal ilaahay amarkii halisaad ku jirto habeen kasta lagu dili karo iyo maalin kasta soo khatar ma cibaado xumada haddaad ku dhimato karna soo khaatumo xumo ma war meel adduunyo loo raadsado maaha meeshaas meel adduunyo loo raadsado ma aha sidaas daraaddeed waxaa fiican ruuxu inuu xal kale raadiyo xulul kalena waa jirtaa ficlan xulul kale waa jirtaa dadku shaqaalanimo bay ka cararayaan dadka wax badan ma haystaanoo shaqaalanimadaasa laga cararaya markaasaa godadkaas la gelaya waxaan dhihi lahaa jumcada iyo jamaacaadka iyo meelaha khayrka iyo muslimiinta dhexdoodaha ka fogaanina haddii aad ka fogaataanna inaad imaan kartaan isku daya haddaydaan imaan karayninoo gaalo uun ku dhex cudloobaysaan ganacsigaa iska daaya oo ka wareega risq kale ka raadsada wabilahi towfiiq
jazaak allahu khayran khayr aljaza baarak allah fiik su-aasha kale wuxuu leeyahay qof masaa'ilka soo qoray dabcan su-aalaha qaar fara badan waxaa laga yaabaa dadku cibaaradii ay soo qoreen cibaaro ka duwan haddii ay maqlaan inay haddana dhibsadaan laakiin cibaarooyinka qaar baa laga yaro qurux badan yahay laakiin maadaamuu isna magaciisa sheegay wuxuu leeyahay qofkani xagga cibaadada aad ayaan ugu fiicanahay jamac iyo ima dhaafo soon iyo sun soon sunne iyo maxaa la yidhaahdaa waajibna ima dhaafo sako iyo xajna ku dar laakiin shaqadayda ayaa ah sigaar keliya marka camalkayga hawshii gadaalbu kaga yimid ama cibaadadayda ka warran sheekh
haweeney baan nin culimaa waxay weydiisay waxay tidhi haddaan ninkayga intaan xoola ka xado aan sadaqeeyo ka warran ninkii sheekha wuxuu ugu jawaabay axsantii wa asa'ti marna waad hagaajisay marna waad hallaysay buuri hadda kani waxa weeyaan axsana wa asaa'a marna waxbuu hagaajiyey dibna waxbuu ka hadlayay waad hagaajisayoo inaad soonka iyo salaadda iyo sunnaha iyo cibaadaadka badsato ilaahay ha kuu siyaadiyey waad hagaajisay ikhlaaskeedana allaha ku waafajay laakiin waxaad hallaysay sigaar baan ka ganacsaday sigaarku waa xaaraam qaci ah xaaraam qaci ah wey ilaa xilliguu ku soo biray caalamulislaami ilaa maalinka maanta ah culimmada muctabiriinta ee diinta islaamka aqoonta u leh iskumay khilaafin inuu xaaraam yahay ninaan aqoon lahaynoo ama shahwa qaaday ama hawa qaadayoo ku ibtiloobay iska dhaaf xataa wax kale iska dhaafa walaalayaal gaaladii samaynaysay ee ka ganacsanaysay baa bahalkii inta khaatir bilaahi laga istaagay baa hadda waxaa sacyi iyo dadaal loogu jiraa warshadihii soo saarayay in la xidho adduunkana laga joojiyo yaa wada gaalaa wada sababta waxaa la soo taabtay in uu yahay dar keliya darar keliya waa dhib aan dheef lahayn hay-addan oo un-ka ka tirsan oo w h o oo caafimaadka taqriirkeeda haddaad akhridaan sannadkiiba wuxuu dilaa sigaarku intaasoo milyan oo ruux buu dilaa wixii caafimaadka bini aadamka wax yeelayana shareecada islaamku way xarrimtay li'anna daruuraadka shanta ah ee shareecadu ilaalisay bal diimihii ilaahay soo dejiyo o dhan ay ilaaliyeen waxaa ka mid ah diinta iyo nafta iyo caqliga iyo xoolaha iyo taranka bini aadamka addaruuraat alkhams baa la yidhaahdaa waa shanta ilaalintooda ay isku waafaqeen sharaa'icdii samaawiga ahayd dhammaanteed nafta wixii dilaya ama caafimaadkeeda dhib u geysanaya waa xaaraam qaci ah weeye shareecada islaamka dhexdeeda sigaarkuna inuu nafta iyo caafimaadka dhibaato u geysanayo waxaa isla ogol gaal iyo muslimba waa isla ogol yihin muslim keliya xataa maaha gaal iyo muslimba waa isla ogolyihin mar hadday sidaas tahay shayguna xaaraam yahay nebigeenna waxaa ka sugan sal alla alay wasalam ina allaha idaa xarama shay-an xarama amanahu ilaahay hadduu shay xaaraameeyo lacagta ka soo baxdana alla waa xaaraameeya khamradu waa xaaraam lacagteeduna waa xaaraam sigaarku waa xaaraam lacagtiisuna waa xaaraam qaadku waa xaaraam lacagtiisuna waa xaaraam doofaarku waa xaaraam lacagtiisuna waa xaaraam shaygu marba hadduu xaaraam yahay lacagta ka soo baxdana waa xaaraam isku mid waa ruuxa marka cibaadaysanaya ee haddana xaaraanta cunaya ama ka ganacsanaya nasiib xumada haysataay waxa weeye nebigu wuxuu sheegay sal lay slam baryadiisa inaan la aqbalin ثم ذكر الرجل يطيل السفر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له نبي وحو شيخ صلى الله عليه وسلم لن سعطوه سفرة وهدنا بصاسا أو رباتيسا أو رفاتسا والله وضع قعمود كر أتاقيا وربيو وربيو كهيا markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay slam cuntadiisu waa xaaraam cabitaankiisu waa xaaraam labiskiisu waa xaaraam xaaraam baa lagu koriyey oo lagu barbaariyey kaasoo kale see baa ilahay wax uga aqbalayaa buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalam caleyh au fiirsada afar shay oo wuxuu isku daray afarta mid walba ilaahay baryada ku aqbalo afar buu kulmiyey mid keliya maaha asbaabta ducada lagu aqbalo ka mida midda koowaad waa musaafir ruuxu markuu socotada yahayna baryadiisa alla waa aqbalaa waa xadiis nabigeenna salawatu rabbi wasalam midda labaad waa ashcaha waa aqbar waa basaasan yahay bus baa ka muuqata waa rafaadsan yahay ruuxu markuu rafaadsan yahay ilahay baryadiisa waa aqbalaa ruba ashcaha aqbar low aqsama cala allahi la abara midda saddexaadna gacmuhuu kor u taagayaa addoonku markuu gacmaha kor u taagtana ilaahay gacmihiisa oo madhan inuu ku soo celiyuu ka xishoodaa waa xadiis nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh midda afraad ilaahay asmaadiisuu ku baryayaa yaa rabbi yaa rabbi buu leeyahy walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha allana ciddii asmaadiisa ku barida wuu ka aqbalaa afar soo muuse isku darin afartiiba waxaa ka xoog badatay xaaraan buu cunaa soo nasiib xuma afartii intuu kulmiyey baa la yidhi haddana waxba lagama aqbalin limaada liannahu xaaraan buu cunaa marka isdaba qabo cibaadadada allah kuu siyaadiyee cibaadadu inay xaaraamta kaa reebtaa la rabaa ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadaadu hadday habboon tahay malaha sigaarka way kaa reebi lahay cibaadadaadaan ka baqayaa lafteeda inay si wax ka yihiin marka ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqo xaaraamta ha laga fogaado xalaasha ilaahay subxaana wa tacala risqiisu waa qoran yahay jid wanaagsan ha lagu raadsado oo xalaal ha lagu dalbo oo bilahi towfiiq
jazaaka allahu khayran khayra aljaza wabaarak allahu fiik su-aasha labaad waxa uu leeyahay saa'ilkan isla saa'ilkii su-aasha soo qoray markaan la joogo xaaskayga ee aan gudanayno xaajada ma habboon tahay wax hadala inaan isweydiinno mise waa mamnuuc in la hadlaa
bismi illahi raxmaan raxiim wax diidahaya ma jiraan wax nas ah oo intaan ogsoonahay axaadiista nebiga ama qur'aan ah oo odhanaya labada ruux markay xaajada gudanayaan ha aamuseen dhahaya ma jiraan haddaabaad hadal rabtaan iska hadhadla culimmada qaar baa waxay leeyihiin marbuuba hadalka laftiisu uu ka mid yahayba xaajada la gudanaya qayb ka mida marka laa maanica wuxuu mar hadduusan nas reebin baabulmucaamalaat baa la yidhaahdaayo mucaamalaadka baabkiisa asal waxa u ah al-ibaaxa wixii nas loo waayo waa bannaan yahay wey qur-aan iyo sunna haddii laga waayey waa idiin bannaan tahay wabilahi tawfiiq
jazaak allah khayr khayr jaza barak allah fiik waxau leeyahay saa'ilkan waxaan wax ka bartaa macallin ah ragga xunxun qolada qowmuluudka yani jaamacad baan dhigtaa buu yidhi macallinkan siduu su-aasha u qoray waxaa laga yabaa qaabku su-aasha u qoray inay wax ka sii yihiin jaamacad baan dhigtaa jaamacadda macallimiinteeda waxaa ka mid oo macallin i ah nin qolada reer qowmuluudka ah ficilkaa xun samaysan macnihii khaniisnimada ah walciyaadu billah waxa uu leeyahay dembi ma iga soo gaarayaa wax ka barashadiisa ilaan wuxuu soo qoray markaan galaaska joogo waan ixtiraamaa baaraka allah
bismi illahi raxmaan raxiim laa danba bacda alkufr gaalnimo dembi ka weyn ma jiro luudnimadiisa waxaa ka weyn inuu gaal yahay soo maaha gaalnimadaa ka weyn akhlaaq xumada iyo dhaqan xumadaas inuu gaal yahay baa ka weyn sidaas daraaddeed waxa aad ka baranaysa hadduusan markaa xaaraam ahayn isaguna macallimiinta jaamacadda uu mid ka mida uu yahay inaad maaddo ka qaadato ama maadadii markaaska adduunya un weye markaas mushkilaha may laha nebigaba salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabadh yahuudiyad ahayd oo taqaanay muxuu ahay farta taqaanay buu wuxuu ku yidhi xabso bar xaaskiisa xabsa xadiidku waa sugan yahay farta bar buu ku yidhi marka waa waqtigii nebiga sal alla qaabka wax loo qora macnaha marka hadday haween yahuudiyada ay xaasaskii nebiga qaar ka mida wax barayso sal alla alay wasalam taasi waxay kutusaysaa bimacnaa gaalku wixii aqoon adduunyaha kugu dhaamo in laga qaadan karayo oo laga baran karayo amaa qowmuluutnimadiisa iyo kufrigiisa isagaa xambaarsan adiga miduun iska jir inaadan ku ta'ahurin marka labaadna wax ixtiraam ah oo waxa aad ka qaadanaysa aan ka ahayn inaadan siin leanna gaalka ixtiraamiddiisa keligiina ma ah gaalka macallin baa ku ahaadee ixtiraamiddiisa iyo u istaagiddiisa iyo qadarintiisu ruuxa muslimkaa kuma habboona sax xuquuqdooda ma duudsiyayno oo laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayh alla idinkama reebayo kuwa aan idinla dagaalamaynin guryihiinnana aan idinka saarin inaad u baarinnimo samaysaan ood cadaalad u samaysaan alla idinma diidayo marka wixii xuquuq iyo cadaalad iyo dhaqan wanaag iyo yacni taasi diintaa ina amraysa cid walba inaan kula dhaqanno laakiin wax ixtiraam iyo qadarin iyo muxuu ahaaye tabjiilin intaa ka siyaadsan ha u yeelanin sidausan muxuunaa aadan u noqonin nin xumaantiisa ku dhiirigelinaya wabilahi towfiiq
jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik saa'ilkan wuxuu leeyahay sheikhow xawaalad ama xawilaad ayaan hayaa macaarifo badanna waan leeyahay inta badanna lacagta lacagaha waan ka sii diraa maxay noqon lacagtaas aan ka diro su-aasha labaad waxa uu leeyahay sheikhow maxay noqon lacagta rahmadda ama carbuunta looga qabto dumarka dahabka iibsanaya ilaa iyo inta ay ka soo dhammaystirayaan lacagta dahabkiina loo hayo
bismi illahi raxmaan raxiim xawilaadda iga sii dir masalada iga sii dir inta aniga aqoontayda iyo baxdigaygu ku egyahay masalada iga sii dirtu waa ribo in badanna waa lay weydiiyey culimo hortay buxuud ka samaysayna way jiraan oo xawaaladuhu intay xawaaladii barakaad ay jirtay intay isu tageen bay mar culimo u saareen inay soo baadhaan su'aalaha iyo arrimaha xawaaladaha culimmadaa waxaan ka xusuusnahay sheekh maxamuud ciise iyo waxaan u malaynayaa inuu ku jiray doctor muxuu ahaa axmed xaaji cabdiraxmaan iyo rag kooxay ahayn dhowr ah masaladii culimmadii markay soo baxtiyeen baxdigoodii iyo baadhistoodii waxay keeneen natiijo ah iga sii dir inay ribo tahay wayna u qaybiyeen xawaaladaha ayib taasi waa xagga culimmadii ay xawaaladuhu direen aniga inta baxdigayga ah masaladu waxay ribo ku tahay iga sii dir waa isii daymi iga sii dir waa isii daymi leanna marka lacagta lagaa sii dirayo lacagtaasi dayn bay kugu tahay ma tahay mise maa waa dayn baabka dayntana shareecada islaamku waxay leedahay kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba waa qaacido ijmaacoo laysla ogolya dayn kasta oo ruuxa bixiyey manaafacaad u soo jiida dabcan waa markuu isagu shardiyaystee waa ribo dayntan marka kambaniga uu sii bixinayo ama shirkadda xawaaladdu ay dadka ka sii dirayso haddaynan manaafacaad ku qabin miyay u diri lahayd ah aawi dadkii xawaaladaha xataa hadda ay dadka ka qaadayaan keliya ha ka qaadan waxba wayayna ku siyaadinayn masale aan ka hadlaya siyaado kale ma bahaba mas'aladu waxa weeyaan shirkaddu waxay lacagta dadka uga sii diraysaa waa dantay ku qabta keliya inay saa tahayna waxaad ku garanaysaa shirkadda xawaaladda intaad ee la mucaamaloto xafiiskeeda tagto waxaad ku tidhaahdaa boqol dollar idaymiya bishu markay dhammaataan kuu keeni boqolkii dollar ma kaa yeelaya mise kaa yeeli maayo ma kaa yeelaya a isla adoo la taagan haddaad tidhaahdo boqol dollar ii dir bisha aakhirkeedaan keenaya wuu kuu diri markaasuu qorahaya ma tahay mise maaha ayib maxaa daynta laguu sii siiyey marka ya waa nafci baa ku jira komishinka ay shirkaduhu ka qaadanayaan lacagaha ay xawilayaan ayaa wuxuu yahay dayntiioo la soo celinayo ayadoo siyaado wadata idinku ama komishin dhaha ama magacaad doontaan u bixiya ama khidmad dhaha laakiin waa qardun jara manfaca waa dayn kambaniga u soo jiiday manfaco iyo faa'iido u soo jiiday haddaad tidhaahdaa oo markay kaashka tahayba intaa unbaa laga qaadaana jawaabtu waxa weeyaan kaashka iyo dayntu axkaam kala gedisan bay leeyihin laysagamana qiyaas qaadan karayn baabu dayn shareecada islaamku waxay leedahay waa baab ixsaanfal waa samafal waa ilaahay agtiisu ajir la dhigto waxba lagama helo laakiin baabulbeec iyo kala gadasho iyo iidir waatane waa wax la kala gadanayo khidmad la kala iibsanayo weye baabulbeec weeye baabkaasi baabkanna waa baabudayn laba baaboo isgalana maaha laba baaboo isgalama laysagama qiyaas qaadan karayo sidaas daraaddeed dadweynahana danbaa ugu jirta qolyaha xawaaladana danbaa ugu jirtee iga sii dirta iska daaya inta badanna waxyaalahay xawaaladuhu ku dhacmaan waa iga sii dirtaas leanna ribaa gashay soo ma shayga mar hadday ribo gashana waxa way somaydaana xawaaladahan uun madaxa iskula jira oo maalinba laba kala finiinayso oo midi kacayso xawaalad dhan oo cimlaaq ahydoo lala yaabayay unbaa la garan waayo xoolaheedii xaggee galeen dadweynaha xoolihiisa xaggee galeen eber maxaa ku dhacay ma taqaanaa yamxaqullaahu ribaa baa ku dhacday meel fog baa hau raadinina arrintaasi waa arrin khalad ah in badanna dadka waa loo sheegay wadaadadana waa lagu lugooyaa waa lagu weydiinayaa waa lagu soo celinayaa meel walba haddana meeshaa laga qaadi maayo dii horaa layska sii wadanaya hadhowba haddana wadaad kalaa imaanaya sheekh cumar faaruuqa socdaa imaan markaasaa la leey sheekh ka warran sidaas taan ma xawaalada ma la sii diri karaa wadaadkii marka waxoogaa fatwadiisu yaro fududahay baa la qabsanaya warkii hore balaayo meeshiisiiyo meel ka fog baa la leehay qori dabaa laga daba tuuraya marka masaladaasi waa khaldanta aniga qiraa'adayda iyo akhrintayda iyo inta aqoontayda imta hadda markaan soo baxayay kitaab aad weyn oo dakhmi oo intaa leego masalada laga qoray baan akhriyayay oo yacni alqard aladii yajuru almanfaca taqriiban qanaacadii horeen ku qanacsanaa inayna bannaanayn oo ribo tahay unbuu iisii siyaadiyey kitaabkaas masalada marka sidaas weeye wabillahi tawfiiq
waxa uu leeyahay saa'ilku su-aasha soo qoray dabcan raalli ahaaba insha allah su-aaluhu si usoo kala horreeyaan umaan u kala gudbinaynaa insha allahu tacaala ilahay idinkiis si yacni ay cadaalad iyo muxuu ahaayey wanaag ay u noqoto haddii aan halmaamo buu leeyahay saa'ilkani in aan iska bixiyo dagarasoon zakaatulfidri ayuu ka wadaa uu baraakad geliyey maxaa igu waajibayo oo aan heli karo
bismi illahi raxmaan raxiim haddaa haddaad halmaantay waan halmaamay buu yidhi haddaad halmaantay rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa waakhta'naa nebigu wuxu yidhi sal alla alay wasalam alla wuxuu yidhi haa waa idinka yeelay qad facaltu nebiguna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam rufica can ummatii alkhata'u waalnisyaanu wama stukrihu calayh ummaddayda saddex arrimood looma haysto wixii gaf uga dhaca iyo wixii halmaan uga dhaca iyo wixii lagu qasbo sidaas daraaddeed maadaama aad halmaantay xilliga aad xusuusatay baa la rabaa inaad bixiso dagarasoonkii ama sakaatulfiqrigii kaanna waxay la mid tahay oo kale adigoo salaaddii halmaamay oo dib ka xusuustay wakhtigeedii oo baxay marka aad halmaantay baa la doonayaa inaad tukato ay shay oo ka mida waajibaadka diinta oo halmaankaaga taga marka aad xusuusatay buu waajib kugu yahay inaadan ka dibdhigin wakhtigiisu waa wakhtigaas sidaa nabigeennu ka sugayahy salawatu rabbi wasalam halmaankii intii hore dembi kaa raaci maayo laakiin dembi wuxuu ku raaci markaad intaad xusuusatay aad dib u sii dhigto oo aad tidhaahda dib baan ka qallayn doonaa markaa dibdhiggaas dambe ayaa khalada oo ismi iyo dembi ka imaanaya wabillahi towfiiq
jazaak allahu khayran wabaarak allahu fiik su-aasha kale waxay leedahay si aan ujaala uga dhigna insha allah aniga oo junub ah oo qasli qabaa haddii uu jimca ii soo galo ma laba jeer baan qubaysanayaa mise hal qubays baan u niyeysanayaa labadoodaba
waa masale khilaafiye ah hadduu ruuxu kala qabaysto iyo axwad ah hadduu kala qabaysto waa sida dadaalku ku jira waay leanna masaa-ishu haday khilaafi tahay sideedaba waxaa la maraa dhanka ixtiyaadka laakiin haddii la yidhaahdo kee xoog badan waxay culimmadu u badan yihiin inay isgelayaan qaacidaana jirta sharciya oo imaamu siyuuti calayh raxmat ullah kitaabkiisa al-ashbaah waanadaa'ir uu ku taqriiriyey iyo kayrkiiba qaacidadaasoo odhanaysa laba cibaado oo kastoo isku jinsi ah middood haddii ay isdhexgeliyaan middood marka la sameeyo tii kalena way dhexgeli karaysa sida maalan masaajidkaa soo gashay taxiit masjid baad tukan rabtay waxaa tukatay labadii ragcadood ee maalan duurka ka horreeyey labada ragcadood duur ka horreeyey taxiitulmasjidkiiba labadaasaa kuu noqonaya taasoo kaleetaa waxaa la mida bay leeyihiin ruux isagoo janaabo qaba hadduu jumcadii inuu qabaysta ay noqoto way isdhexgelayaan haddaad tidhaahda labaduba waa wada waajibna laba waajiboo isku maqsadoo isku jinsi oo isku nooca weeye haddaad tidhaahdo qabayska jumcadu waa sunna ka kalena waa waajibna waajib iyo sunno isoos kale inbay noqonayaan sidaasayna culimmadu u badan yihiin wabillahi towfiiq
jazaak allahu khayran wabaarak allah fiik wuxuu leeyahay saa'ilkani su-aasha kale oo soo qoray waxaa iga tegay lix ramadaan soonkood dabcan oo isxiga waana xanuunsanaa ilaa lix sano marka intaa iga tegayeen xanuun baan ku jiray see baan ku gudi karaa sheekh baarak allah fiik
fattaquu allaha ma statactum inta karaankiinna alla ka baqa nabiguna sal lla lay slam wuxu yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum amar haddaan idin amro intaad awooddaan kala imaadda sidaad u awooddo u qalle sida awooddaada u qalle haddaad xidhiidhin kartana xidhiidhi haddaadan xidhiidhin karaynin lixdii sana soonkoodiina tartiib u soon kolba sidii ay kuugu fududaato ilaa aad iska dhammaystirto wabillahi towfiiq
waxa uu leeyahay saa'ilkani magaciisa ayuu meeshan kusoo sheegay abuubakar baan idhaahdaa wuxuu leeyahay adigoo mahadsan sheekh waxaan ku weydiiyey laba qof oo isqabto ku nool yurub oo lama akhrin karayo cafwan waa isku xigta raalli hadla taadmi ah haye soo da kala sheeg akhrin karayo qaabkaad u qabto
su-aashu waxa weeye laba isqabto yurub ku nool oo ninku gabadhii intuu dilay haddina sharciga mayadaa sharciga gaalada ku furtay mise isagaa furay isagaa furay sharciga gaalada dumarkuna waxbay furi karaan waxay leeyihin ninku waa khamriyo cab khamradu cabbaa gabadhana wuu dilay buu leeyahay sharciga gaaladana wuu ku furay carruurtiisii iyo xaaskiisii baana laga ilaaliyaa oo dadkan khamarjiyiinta ah marka maxaa lagu samaynayaa jawaabtu waxa weeye gabadha waxaa la geynayaa qadaa sharciyaa la geynayaa gaaladu waxba ma furto hadduu isaga furitaan rasmiya laga hayo walow gaalo horteedba ha ka fure oo afkiisa ka furay ama qoraal ku furay way furan tahay wabilahi towfiiq haddiise aan afkiisana laga haynin qoraalna laga haynin oo gaala ay xoog ku furtay oo maxkamadda gaaladu ay u qortay inay furan tahay maxkamadda gaaladu ma furi karto xadhig shareecadu xidhay ee gabadhu waxay u baahan tahay inay u tagto qaaliyada sharciga ah ee muslimiinta matala arrimahaana u xilsaaran ayagaa waxay samaynayaan arrinta markay daraaseeyaan bay fasaqi karaan fasaqoodaasaa furitaan ah xalku marka sidaasuu noqonay ma fahanti isaga afkiisa miyuu ka furay afkiisa hadduu isagu ka furay miyirkiisuna joogay way furan tahay hadduu cabsanaa sakraanka khamriyada cabbay ee isagoo sarqaansan wax furay dalqadihiisu ma dhacaan waa masale khilaafiya fuqaadu isku khilaafsan yahay qaarna waxay leeyihiin isagaa isa sarqaamiyee wixii axkaame uu galo ha la saaro sidii nin miyir qaba ha loola dhaqmo culimada qaarna waxay leeyihin warrinku waa nin waalane haba isa sarqaamiyaad isagu hadduu rabeen nin waalan ha laga soo qaado marka culimmadii baaba isku khilaafsan almuhim keeska ha loo geeyo qaadi sharciga ha loo geeyo masaa-isha noocan oo kaleeta ee qoysaska masaa'il ulkhusuumaad baa la yidhaahdaa baadhi waxay u baahan yahiin xaqiijin say wax u dhaceen markay wax dhacayeen see wax ahaayeen baxhi iyo dabagal markaa kadib baa xugum laga qaadan karaya talada keliya tan ku biirinaya waxa way gabadhu ha la xidhiidho qaaliyada sharciga ah kolba meeshay joogto wabillahi towfiiq masalada le maxay qaali sharcigaan ku yidhi akhi meeshuu doona ha joogo tii kale maxay xoolo sigaar lagu laga ganacsaday aa dukaan sigaarna lagu gado xalaalna lagu gado xoolaha ka soo baxay ma lagu xajin karaa jawaabtu waxa weeye xoolahaasi hadday xalaashii kuwii ka soo baxay yihiinna waa lagu xajin karaa kuwii sigaarka ka soo baxay hadday yihiinna laguma xajin karo hadday isku darmadeen oo isku qasmeenna koodee badan waay hadduu sigaarku badan yahay waa wada xaaraam xoolahaas taqliiban lilaqlab mucaamalada lala mucaamalanayo ruuxa xoolihiisu xaaraanta u badan yihiin sida alciz bnu cabdisalaam uu ku taqriirinaya kitaabkiisa iyo macnaa culimo kaleetaba dhanka xooluhu u badan yihiin baa la fiirinaya ma xaaraantaa badan mise xalaashaa badan ma kasabka xaaraanta abaa badan mise kasabka xalaasha nisbe intee la eg buu sigaarku dukaanka ka yahay taasay markaa ku salaysamaysa haddii uu xataa ku xajiyo xoolo xaaraam ah xajkiisu ma asaxayaabaa su-aalaha xoole iskaba xaaraamaba hadduu intuu iska qaato oo tigid ka dhigto oo huteelle ku dego oo xajkii soo guto xajkii ma asaxaya cinda aljumhuur haa culimmada badankood waxay qabaan haa xajku waa asaxayaa laakiin wuu dambaabay maxaa laga wadaa xoolahan ilaahay baa kala xisaabtami doona iyo xaaraantu cunee laakiin cibaadadii wuu gutay oo arkaantii xajka iyo wixiisii waa dhammaystirany soo ma ayib wuxuu ku la mid yahay oo kaleeto nin intuu baabuur xaaraama soo raacay oo riba ah masaajidka yimid oo ku tukada salaaddii ma asaxaysaa mise ma asaxaysa ya ma asaxaysaa leanna jidku soo maray iyo xaaraantu jidka u soo maray iyo ilahay baa kala xisaabtay culimmadu say u badan yihin way lakiin imaamu axmed caleyh raxmatullah ayaa wuxuu qabaa inuu xajkiisu uusan asaxaynin waa ra'yiga imaamu axmed caleyh raxmatullah lakiin imaamu shaafici iyo labada imaamee kale maalik iyo abu xaniifa waxay qabaan xajku waa asaxaya maca alimi dembi wuu galay laakiin xajkiisu waa asaxaya bay leh wallahu aclam
wuxuu leeyahay saa'ilkan kale su-aashaas kusoo gabagabeynaya insha allah wuxuu leeyahay saa'ilkan nin aan tukan nin aan tukanin soomin laakiin rumaysan waajibnimadooda gabadhiisa walaayadeeda ma qaadi karaa mise iyadaa iska mas-uul ah
waxay ku xidhan tahay taariku salaadka aan tukanin ma gaal ba mise waa muslim haddaynu idhaahno waa gaal macnaheedu gabadhiisa wilaayadeeda ma qaadi karo mana meherinayo hadday noqoto waa muslim caasiyana gabadhiisa wilaayadeeda isagaale isagaana meherinaya dib waxaynu ugu noqon marka taariku salaad ma gaalba mise waa muslim ilaan masaladani farca bay ka tahay masaladaas taariku salaadka ma gaalba mise waa muslim waa masale khilaafkeedu aad u xoog badan yahay cinda alculamaa a'immada afarta ah asxaabu almadaahib iyo keyrkood baa isku khilaafsan ayib culimmada mucaasiriinta ee muctabariintuna waa isku khilaafsan yahay inta aniga akhrintaydu ay ku eg tahay taariku salaad waa kaafir waa gaal nebi maxamed baa sidaa yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh gaalnimada iyo ruuxa salaadda udhaxaysa hadduu salaada ka tagana waa gaaloobay buu nebigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh qur-aanka daahirkiisana saasaa laga fahmayaa asxaabu rasuulillahi sal alay wasalam sidaasay ijmaac ku ahaayeen yacni waxa weeyaan abu salamata bin cabdiraxmaan baan u malinayaa ninkii soo guurinayey saxaabadu shay camala oy gaalnimo u arkayeen ma jiro oon salaadda ka tegitaankeeda ahayn abu salama ha waa'il ibnu shaqiiq abu waa'il shaqiiq ibnu salama abu waa'il marka asxaabu rasuulillahi sal alla lay wasalam shay camaloo laga tagoy gaalnimo u arkayeen oon salaadda ahayn ma jiro culimmada qaarkood waxay leeyihiin khilaaf laysku khilaafo taariku salaadku ma muslim baa mise waa gaal waxaa ugu horreeyey bay leeyihiin alimaamu zuhri naqliga ilaa iyo hadda la hayo nin culimmada ka midoo baxii masalada ka sameeyey baa sidaa yidhi zuhrina waa taabici yar sidaasi hadalkaasi hadduu sax noqdo asxaabu rasuulillaahi oo dhan waxay qabeen inuu taariku salaadku gaal yahay taabiciintiina waxay qabeen taariku salaad inuu gaal yahay khilaafku wuxuu bilowday wixii intaa ka dambeeyey nusuusta daahirkeediina macnahaasay ku tusaysa taariku salaadka markii la yidhahdo waa gaal oo muslim ma aha axkaamtii gaal uu lahaa oo dhan baa la siinayaa culimmada badankood waxay qabaan yustataab fain taaba wailaa qutil war toobadkeen baa lonaya soo noqo hadduu soo noqo waa la dilaya waxay mar loo isku khilaafayaan ma waxaa loo dilayaa riddatan mise xaddan baa loo dilaya waa masale kale kuwa laakiin qaba inuu gaal yahay iyagu waxay leeyihin riddatan baa loo dilaya waa ruux diinta ka baxay ra'yigaasi haddii sidaasi lagu wado waxay noqonaysaa axkaamtii gaal lahaa oo dhan baa la siinayaa oo gabadh muslimada oo tukata ma qabi karo xadhig uma hayo gabadhiisa wilaayadeeda ma uu lahaa waxaa la wareegaya walaalkeed hadduu tukado waxaa la wareegaya adeerkeed hadduu tukado awliyadii kaley ku wareegaysaaye isagu weli u noqon maayo hadduu dhinto lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo la dhaxli maayo axkaamtii murtadka o dhan baa la siinaya lagu dureerinaya ra'yigaa qaba weeye inuu taariku salaadku gaal yahay saasaana xoog badan nusuusta marka la fiiriyo wabillahi tawfiiq
جزا الله الشيخ عنا خير الجزاء وبارك الله فيه وأجزل الله مصيبته سؤاله iyo jawaabihii inta ayay maanta inoogu yogyihiin insha allahu tacaala wixii aynu soo qaadanay ee duruusaha aynu maqalay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu anfaco miisaanka xasanaadkana ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha ha ugu daro iyo dhammaanteen inta intayna dhegaysanaysa haddii alla idmo sidaynu u ballansannahay waxa aynu u ballansannahay muxaadaradii insha allahu tacaala masjid تمام صومها عاو بعد المغرب مساجد القدس وانت جنة صومها ان شاء الله صحيح صوم شيخ آه مسجد القدس فان شاء الله تعالى آذينا بعد المغرب هذه لهي لهذا مساجد القدس قدس في الخيال لا أطلون حفظ قدهان لو يقانو مساجد القدس عانك ان شاء الله تعالى قرنيسان ayaan ku tukanayna insha allahu tacaala maqribka bacda almaqribina muxaadarada sheekhu uu ka qaban doonaa biidni illahi tacaala